bismillaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal hamiinfayla ka dhowaada warka hamiinama warsan qodobada dhugunsidayaal warka ka dheega doonta unuuna siinkahayna weybaa ku mid ahaa madawiinaga soomaali farmaajo oo geeka ku qiibgalay sheerlanku ka hadalaya talaalka adduunka wasaaradda caafimaadka soomaaliya sheegdinti kiisaska coronavirus soomaali deeri lamukunga galmudug oo sheegdeynti coronavirus ka faafahay deegaanadii muwaadiniin soomaaliyeed oo la kadelay koonfur afrika wafda ku qeyb galahaya furowka kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka oo muqdisho ka qulqulahayana fanaankii caanka haayi ee cabdi tahliil warsame oo oge kale ka duugay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya oo ku tacsiyeytay geerida fanaankii cabdi tahliila taliyaga ciidanka xooga dalka oo abaabulahaya ama abaabul dagaalkuwada qaybo ku mid ee gobolka hiiraana akhbaaraadka banaanka dhugunsidayaalka dheega doontaan warkawey bankuwina madawiinaha maraykanka trump oo hal arin shileediya inkukumahadnaga iiraan iyo weliba ciidamada dowladda libiya oo reedan qobsideen magaalo muhiim e
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
xamiinamo dhugunsadayaalo jamaa-e uu sabtana hagalahayta taarigdanaya ka ee danta shanta bilo lixaad sanadka labada kun iyo labaatan haana soo bahayana qodobadii warka hamiinama dhugunsadayaalha ka dhawaada yogi oo fisanga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weyba uuse khudbadda ku jeediyey shirka talaalka adduunka ee labada kun iyo labaatanka kaasoo qaaba waa dhinaga waa ero qaab dheer aragti ee uusa ka jeediye madaxweynaha usocona saas oo kala shirkaasa shir guddoomiyaay ra-iisul wasaaraha waa dalshay martigeli ee ingiriiska madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo sheegay intii yeeta tallaabo laga faraanti soomaaliya qeyba kunagada isbeysiga arintana madaxweynaha iyo weybowsa hadhawaayay intii lagu taageero ama taageero ku helan dhinaga talaalka weybana uusa diiradda ka saaray hadalshay dardargeliyowka iyo talaal antilan hela cudurka coronavirus oo subiinganka faafahaya soomaaliya wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya weybaayee labaati afartii saac ee lahadhaafi faahfaahin dheer ku biiday wararka ingada dambeeya ee la xiriiray cudurka covidtum isagaal ee soomaaliya warbixin yaasaartii wasaaradda caafimaadka soomaaliya weybaa laga sheegay antii labaati afartii saac ee lahadhaafi iyo soomaali lagu helay kiisas deerayana odo isiyeeda iyo onashalayin banaadir sodo iyo lama hirshabeelle tum i kow somalilan siyada galmudug sede puntland lama jubbaland hal koonfur galbeed hala weybana saasoo kala dhammaan qonto isiyeedkaas iyo shalayina afartii sagaal oo magale iyo sagaal bilaan e kiisaska guud ee soomaaliya lagu helay tan io cudurka markiyaha ka bilowday soomaaliya weybayo dereda lama kun lama boqol iyo afar qof weybana faylahaatay afar boqol tun iyo siyeed qof toddobaati sagaal qofna weybayoon amuudena cudurka coronavirus guudo dalka soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug i xildhibaano ku tirsan baarlamaanka maamulkaasi weybaayo laha ka dhawaayay magaalada muqdisho iyo ona ku qeyb galahayana shirka kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka galmuduga doctor maxamed nuur gacala iyo ujeedka weyba uusa ka sheegay intii uusa ku qeyb galo furitaanka kala fadhiga toddobaad ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo lita bilang oo ka beegan maalinta berye ee uuse ku furmo muqdisho madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug ee xildhibaano ku tirsan baarlamaanka galmudug iyo garoonka diyaarado dhuusamareeb wayba kusagootiyey wabda waa wabdiga guddoomiyaga maamulka ee waa galmuduga labaatan toddobada bilanga iyo saas oo kale wi baa la filaayay intii guddoomiyaga guddiga madabanaan ee doorashooyinka qaranka xaliim yaraya iyo laga sugow intii baarlamaanka ayuu ku dhugunsadaan nooca doorasho ee dalka kudhiyaasa iyo waqtiga la qabadow doorashada guud ee soomaaliya taliyaga ciidanka xooga dalka soomaaliya jenaraal odoba yuusuf raage iyo wayba uusa magaalada beledweyneha use oo ka suganya uuse sheegay intii taliska ama taliyaga buyowadanga ciid waa abaabul dagaal oo ku dhan ee gobolka hiiraan hanas oo laka ku xoreeya waa deegaanihii degmooyin ku tirsan maamulkaas ooyo ka suganya al-shabaaba taliya odoba ayaa xalay kulamo gaargaara wayba uusala qaaday saraakiila ciidamada militariga soomaaliya ee qeybta ku ee labaatan toddobaad haana soo ka sugan magaalada beledweyne wayba safarkan ku horeeya uuse taliya odoba kaseeda magaalada beledweyne tan ii markii uuse lang magacaawiyey taliyaga ciidanka xooga dalka soomaaliya weli dhugunsadayaal wayba dhugunsadahaytana warkii hamiinama ee idaacadda warsanga wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka galmudug iyo sheegay intii deegaanada galmudug uuse kasii faafahaya cudurka coronavirus islamarkaadna laka aragay dad badan oo leh calaamado cudurkan lakakasawa waraysi c c doqumida warbaahino iyo sheegay intii waa intii deegaanada galmudug uusa anyaalna qalab laka baara waa cudurka waybanuusa sababo ka sheegay intii deegaanada galmudug weli handeerna qalabkii lanka taragalya muwaadiniin soomaaliyeed iyo wayba laka dilaya gudo koonfur afrika kooxa buraad koonfur afrikaan e iyo gudo dalkaas wayba yogeeka ka dilayna muwaadin soomaaliyeed oo ku mid ahay dadka ganacsiga kale meelasa muwaadinkan soomaaliyeed oo laka magacaabi jiray cabdikariin cabdulle adnaan waa cadaange xiliga la dilay wayba uuse ka sugnaayay xaafad kumide ama xaafad leero waa philipi lower oo hooseedasa magaalada cape town ee dalkaas koonfur africa maxamed maalin oo kumida jaaliyadda soomaaliyeed ee kanool dalkaasi sheegay intii ku hor dilka muwaadinka soomaaliyeed uuse dagaal dhexmariyo iyo kooxda dhacaasi ciidamo ku tirsan bariiska koonfur africa iyo deeran meeluusa dilka ku dhii iyoona meelaas ka sameeyeen howlgalla iyo kabaadi goobahayana qofkii ku dambeeyay dilkaasa dalka koonfur africa iyo wayba laka dhibaatay inta badan soomaalida ka nool meelas waybana kooxo burcan koonfur afrikaanga iyo marwelba iyo jaysidayana dil i dhac oo anjaysidayaan soomaalida meelas anroogda ganacsi madaxweynaha maraykanka donald trump iyo wayba uusa iiraan ankukuma hadnagaya hal arin shileediya madaxweynaha maraykanka trump iyo iiraan kuma hadnagay sii dhiyowka muwaadinka reer maraykanka oo iiraan muddo lama sannadood ku badan inhirinay qoraal uuse barta twitter ka hadhigay madaxweyne trump iyo ka sheegay inti sii dhiyowka askariga ku tirsan ciidamada badda maraykanka iyo muujaas inti meel mari hedhiiskii isweydaarsadeen maxaabiista iiraan iyo yana laha kudhii saynisyahana oo maraykanka hirnays oona langhaysad intuusa jaamacad maraykanka taala kuxade qalab baaritaan oo sayniska eh waybana sii dhiyowka hadha waayay wasiirka amuuro banaanka iiraana anka dambeyntiina dhugunsadayaala ciidamada dowladda liibiya iyo wayba yoreedan qoobsideena magaalo muhiime ciidamada dowladda caalamka aqoonsanta ee liibi iyo geeka reedan qobsdenga magaalo katala koonfurta bari ee magaalada caasimada ee tribal kaas oo jenaraal khaliif xaftar waa lukusaari wayba magaaladan haytay magaalo usa khaliif habtara haka qaadi ama haka qaadi weeraradii dareeri tumi afartii bilood ee uusa ka fada intii uusa ka qobsada caasimada liibi weli majarta walware ah kubahi khaliif xaftara oo ciidamadiis oo ka-eedanga kubahawka magaaladaas taasoo koytay maalin kureeda markii la rayay goobtii uusa ka dambeeyey ayoo ka sugnaayeen oo haytay caasimada tribol ciidamada dowladda iyo saas oo kale arbaadireedan qobsadeen garoonka wiing ee diyaarado ee magaalada tribol taas oo magaalada caasimada kuwada saareen ciidamada jenaraal khaliif xaftara dagaalka liibiya weli ku jara guud ahaan dalkaas maadaama ciidamada haftar iyo maamulahayeen bariga dalkaas ooyo dhiseen ama dhisideen dowlad kale iyo koonfurta dalkaas oo ah meeliyo ka yaalan goobo saliida laakusaarawa xaftar iyo bili abril lamada kuntum iyo sagaalkii bilaabay weerar uusaka fadawunti usuka qobsada caasimada liibi haabahaata wayba biliye dhowaan hakiya iyo faragelin iyo turkiga ka samayti dalkaasa waybanayo taageereena ciidamada dowlado aqoonsiyiina xaftar iyo wayba taageeraya masar imaaraadka carabta raashiya meelo dowladda iyo gacanta ka hayta turkiga iyo qadara guud ahaan dhugunsadayaal warkiisan kula dareertan hamiinamaadan dhugunsadayaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan inkaegaanoo shuuriyasayna dareer siyaasiya cabdulaahi maxamed cabdiraxmaanna farsamaya inta warkan kalamidareedan ku kulmaana saas iyo maanala